fariisto beeniyo sheeka baafinaayo farqadii ninkii baar fariisto beeniyo sheeka baafinaayo gajiya u baaqtiyo basaa
assalaamu calaykum dhammaan macallimiinta ardayda waa salaaman tihiin salaan ka bacdi maanta oo ay taariikhdu tahay soddonkii bishii tobnaad laba kun labaatan iyo shan waxaynu qabanaynaa tartankeenii la magac baxay kadis ee aalaa baa laga qaban jiray iskuulka jaalasiyaad brimary iskuol ee degmada baardheere maanta waxaa foodda istari doona labada fasal ee shanaad iyo lixaad maadaama aynu nahay ummad muslim ah aalaaba waxaynu ku furfurannaa aayadaha qur-aanka kariimka ah ee qowlkii eebe waxaa inoo soo jeedinaya oo inoo akhrinaya cabdifitaax xasan sheekh mursal falyatafadal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم
صدق الله العظيم الله inagu anfaco aayadaha qur-aanka kariimka ah ee qolkii eebe haatanna waxaynu furanaynaa barnaamijkeennii ama tartankeennii kadis waxaynu ku bilaabaynaa maadada diiniga ama altarbiya alislaamiya waxaana soo jeedinayaa macallinkeenna tarbiyada xasan cali maxamed falyatafadal yaa ustaad bismi illahi alxamdu lilah wahanaa lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam sidii uu noo sheegay maamulaha waxaa noo bilaabanaya tartankeenii kadiska ee khamiisla ahaa kaasooy ku tartami doonaan fasalka lixaad iyo fasalka shanaad ee dugsiga hoose dhexe primary school jaalasiyaad primary school waxaan ku bilaabanaynaa fasalka waxaan ku bilaabanaynaa fasalka shanaad su-aalaha sideetan ay u dhigmaan shanaad dhagaha fura mataa waqaca xisaaru bani qaynuqaac mataa waqaca xisaaru bani qaynuqaac mataa waqaca xisaaru bani qaynuqaac
anigoo magaceygu yahay abdixamiid maxamuud oo ka socda fasalka shanaad haddaa su-aashaasi jawaabteeda isku daya waa waqaca sanata thaani min alhijra asanata thaani min alhijra
fasalka shanaad su-aashii la weydiiyey jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah
bismi illaah su-aasha waxaa iskale fasalka lixaad waa su-aasha koowaad aan weydiino laba su-aalood ayaa laga weydiinaya tartanka maado kasta maadadii tarbiyada su-aasha koowaad waayo su-aasha koowaad aan weydiinayna sidaatan ay u dhigan tahay dhagaha fura carif ilwuduu carif ilwuduu carif ilwuduu
bismillaah anigoo ah magacii aadan aweys aadan kana socda fasalka lixaad haddaa su-aashaan jawaabteeda isku daya alwuduu huwa isticmaalu maa an acdaain maqsuusatin liisaalati xadati asqar
ardaygaasi su-aasha la weydiiyey ama fasalka lixaad su-aashii la weydiiyey jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab sax ah
bismi illaah fasalka shanaad u diyaar garooba waa su-aashiini labaad aad ku lahaydeen maadada tarbiyada su-aashkooda ku guulaysateen waa su-aashii labaad sida tan ay u dhigmaysaa dhagaha fura man huwa awalu man xaya rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam bitaxiyati alislaam
anigoo magacayga cabdifitaax xasan sheekh mursal kana socda fasalka shanaad su-aashan jawaabteeda isku day waa awalu man xayaa rasuululahi sala allahu alayhi wasalam bitaxiyati alislaam abudar alkhafaar radia allahu canh
fasalka lixaad fasalka shanaad su-aasha la weydiiyey jawaabta ka bixiyeen waa jawaab sax ah
bismi illaah fasalka lixaad waxaad u diyaargarowdaan su-aashii labaad ee laynka weydiin lahaa maadada tarbiyada ah tii hore waa ku guulaysateen middaan labaadna inaad ku guulaysataan baan rajeynaya insha allah raxmaan su-aasha sidaatan ay u dhigan tahay udkur masaafatu lqasri udkur masaafatu lqasri udkur masaafatu lqasri
بسم الله أنيقو أه مقعي آدم أويس آدم كان صعود فصل كل حادة سؤال جوابت اسكود مسافة القصر وهي مرحلتان
su-aashii la weydiiyey fasalka shanaad waa jawaab sax ah cafwan waa fasalka lixaad halkaasi waxaa ku dhammaaday maadada altarbiya alislaamiya haatanna waxaa inoogu xiga maadada alluqat alcarabiya waxaynu ku bilaabanaysaa fasalka shanaad ku soo dhowow waxaana soo jeedin doona macalinka carabiga cabdixakiin jaamac
bismillahi waan ku dhow macalin insha allahu imtixaamkeenaan bartanka kaga jirnaa tartankiiaan bartanka oga jirnaa labada fasal ay ku tartamayeen oo maanta kale ah fasalka shanaad iyo lixaad hadda waxaan joognaa su-aasha sida tan ayaynu u dhici waxay ku socotaa fasalka shanaad si fiican u dhegeysta su-aasha si degan uga jawaaba waxay ku socota su-aasha waxay u dhici sida tan macnaha waxaa weeye udkur sheeg mithaalu jumlat lismiyati udkur sheeg mithaalu jumlat lismiya ama mubtade iyo khabar saa u taqaana labada magac baa iska leh udkur jumlat lismiya mithaaluhaa am mubtade iyo khabar
anigoo magaceygu yahay abdixamiid maxamuud oo ka socda fasalka shanaad haddaa su-aashaas jawaabtooda isku daywa allahu latiif
su-aasha la weydiiyey fasalka shanaad jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah
bismillah ilahi baa mahadle waxaan bartan kaga jirnaa tartankeeni ee isbuuclaha ahaa khaasatan maanta waxaa noo tartamaya fasalka shanaad iyo lixaad marka su-aasha waxay ku socotaa fasalka lixaad sida tan ayaynu u dhici ku baraarugsanaade insha allahu dhiga fura si fiican oo degan iskaga fiiriya udkur جملة الفعلية مثالها جملة الفعلية مثالها بسم الله أنا هو مقعي عبد الماجد إبراهيم مرسل أنا كان صاحب فصل كلحات هذا سؤال جاوبت اسكو ديو خرج محمود
fasalka lixaad su-aashii carabiga ahayd ee la weydiiyey waxay uga jawaabeen si sax ah
haye waxaan dhexda kaga jirnaa tartankeennii isbuucla ahaa ee maalinta khamiislah maanta waxaan tartamahay lixaad iyo shanaad waxaan ku jirnaa hadda su-aasha waxay ku socotaa fasalka lixaad shanaad fasalka shanaad cafwan macnaha si fiican u dhegayso dhagaha fura si deganaashana oga jawaaba su-aasha du ilaahay may dhihin bayin mafcuulu bihi bayin mafcuulu bihi
اسم المفعول به magacaada sheeg.
anigoo magaceygu yahay abdixamiid anigoo magaceygu yahay maxa- cabdixamiid maxamuud oo ka socda fasalka shanaad haddaba su-aashaas jawaabtooda isku daya waa al-ismu almafcuulu huwa ismu ladii yaqacu fiihi is- ficlu faacil
ardaygaasi ka socday fasalka shanaad ama su-aashii la weydiiyey fasalka shanaad su-aashii la weydiiyey jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah
su-aasha waxay ku socotaa fasalka lixaad ardada dhigaha furaan si degan ha uga jawaabaan su-aasha si degan oo u fiirsada maa huwa kelimatu اlxubi liduhaa
بسم الله أنا هو مقعي عبد الماجد إبراهيم شيخ مرسل كان صاحب فصل كلحات سؤال جاوبت هذا اسكو ديو البغض
ardayga ka socday ama su-aashii la weydiiyey fasalka lixaad guud ahaan way ka jawaabeen waxay uga jawaabeen si sax ah waxaa intaasi noogu dhammaaday eh, maadadii alcarabiya Eh, waxaa inuu xigi doona maadada sayniska waxaan ku wareejinayaa oo ama noo soo jeedin doona macalinka sayniska macalin cabdi cabdi aadan saalax soo dhowo macalin
Ee, waa dhowahay ee, waxaa noo socday imtixaankii ee, isbuuclaha ahaa ee khamiislaha Ee, waxaana su-aasha weydiinayaa oo u bilaabayaa galaas five su-aasheedana sida tana u dhacaysaa maadadan waa soomaali
saynis cafwan waa saynis waaye
fadlan si wacan u dhegaysta marka maadada waa saynis galaaskana waa shanaad su-aasha u horeyso waxay u dhacaysaa sida tan sheeg xubnaha ugu waaweyn ee habdhiska neebsashada
bismillaah anigoo magacayga cimraan xuseen aadan kana socda fasalka shanaad hadda su-aasha jawaabta isku dayo waa sanka sanbabaha hunguriga hunguriga cad iyo buga
fasalka shanaad su-aasha sayniska ah ee la weydiiyey waxay uga jawaabeen si sax ah
Ee, su-aashan ee, waxay ku socotaa fasalka lixaad maadadan waa saynis su-aasha koowaad waxay u dhacaysaa sida tan sheeg laba astaamood oo uu leeyahay gorya mulaaxeedka sheeg laba astaamood oo uu leeyahay gorya mulaaxeedka
bismillaah anigoo ah magiciga aadam aweys aadam kana socda fasalka lixaad haddaa su-aashan jawaabteeda isku dayo inay leeyihiin jil maraansan oo sabiix sabiix ah inaysan lahayn habdhis u gaar ah dheefshiid habdhis dheefshiid oo u gaar ah
ardayga ka socday fasalka lixaad su-aasha la weydiiyey wuxuu ka bixiyey jawaab sax ah
Ee, waxaan weydiinaynaa ee, galaaska shanaad su-aashoodii labaad ee sayniska waxayna u dhacaysaa sida tan sheeg qaybaha ay caleyntu ka samaysan tahay sheeg qaybaha ay caleyntu ka samaysan tahay
bismillaah anigoo magacaya felis nuur bare kana socda fasalka shanaad haddaa su-aasha jawaabteeda isku dayo waa sal caleyn dheg caleyn ibaha aroorayaal sal i- sameyda caleynta
ardayadaasi su-aashii la weydiiyey waxay uga jawaabtay si sax ah
Ee, waxaan weydiinayaa su-aashiini labaad ee sayniska fasalkana waa lixaad Ee, su-aashiini waxay u dhacaysaa sida tan imisaa loo qaybiyaa oo uu ka kooban yahay habdhiska dheefshiidka sheeg imisaa loo qaybiyaa oo uu ka kooban yahay habdhiska dheefshiidka sheeg
bismillaah anigoo ah mukhtaar yuusuf abdiraxmaan oo kasoo jeeda fasalka lixaad su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waa labo ayuu qaybsamaa waxayna kala yihiin afka iyo hunguriga
su-aasha waxay ahayd laba qaybood isu saaran qaybaha ee uu ka kooban yahay in tirada la sheego haddana wixii uu ka koobnaa in la sheego laakiin tiradii ayuu sheegay ma uusan sheegin intii maxay ahayd, een, magacyadii wixii oo qaybihii guud marka sidaa daraaddeed su-aashaasi ma uusan garan wuxuu helay haaf haaf ayuu ka helay marka fasalka lixaad su-aashii la weydiiyey waxay ka heleen haaf Een, intaasi waxaa noogu dhammaaday su-aash ee, maadada sayniska haatanna waxaa inoogu xigi doona maadada soomaaliga isla waxaa noo soo jeedin doona macalin ah, cabdi aadan saalax Een, ka bogasho wacan soo dhawow macalimo Ee, waa dhowahay weli waxaa inoo socda tartankeenii ee waxaana gelaynaa maadada af soomaaliga fadlan galaas galaaska shanaad si wacan u dhegaysto su-aashiina koowaad sheeg maansada tilmaamaysa qiimaha hooyadu leedahay abwaankii tiriyey sheeg maansada tilmaamaysa qiimaha hooyadu leedahay abwaankii tiriyey
anigoo magacayga uu xiray maxamed haddii aan su-aashan jawaabteeda isku dayo waa abwaan carees ciise kaarsh
su-aashii la weydiiyey fasalka shanaad waxay ugu jawaabeen si sax ah
Ee, fasalka lixaad ee, maadadiinu hadda la weydiinaya waa soomaali Ee, su-aashiina koowaad waxay u dhacaysaa sida tan fadlan si wacan u dhegayso si aad jawaabta u hesho sheeg halka uu ku dhashay sheekh maxamed macalin iyo sanadka uu dhashay sheeg halka uu ku dhashay sheekh maxamed macalin iyo sanadka uu dhashay bismillaah anigoo cabdiraxmaan xuseen cabdulaahi haddii aan su-aasha jawaabteeda isku dayo waa sheekh maxamed macalin waxa uu ku dhashay baadi- baadiyaha magaalada buura kabo sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo afartii
su-aashii la weydiiyey fasalka lixaad oo ahayd su-aal soomaali ah waxay uga jawaabeen si sax ah
Ee, su- waxaa inoo socda ee, weli tartankeeni waxaan ku jirnaa maadada af soomaaliga ee, galaaskana waa shanaad su-aashiini labaad fadlan si wacan u dhegaysto si aa uga jawaabtaan su-aasha sheeg qaybaha ay ka kooban tahay sheeko kasta oo la qoro sheeg qaybaha ay ka kooban tahay sheeko kasta oo la qoro
anigoo ah magaceyga caadika yuusuf maxamed kana socdaa fasalka shanaad hadaa su-aasha jawaabteeda isku day waa waxay ka kooban tahay afar qaybood oo kale ah diiwaanka sheekada hordhaca sheekada mucda sheekada gabagabada sheekada
su-aashii la weydiiyey fasalka shanaad waxay ugu jawaabeen si sax ah
Ee, su-aasheeni labaad ee soomaaliga ee fasalka lixaad waxay u dhacaysaa sida tan fadlan si wacan u dhegayso si aad uga jawaabta su-aasha sheeg qaar ka mid ah waxyaabaha ay keento qabyaaladda oo si xun loogu dhaqmo sheeg qaar ka mid ah waxyaabaha ay keento qabyaaladda oo si xun loogu dhaqmo بسم الله أنا أبو مقاعي عبد المالك أنا فرح كنت أسأل فسألك لحد ده سؤال عشان جوابت إذا كنت يا بربركو دون ولي بله علاد بربركو دون ولي بله يا علاد
su-aashii la weydiiyey fasalka lixaad waxay uga jawaabeen si sax ah waxaa halkaas inoogu dhammaaday maadada afka soomaaliga haatana waxaa inoo xigi doona maadada cilmiga bulshada oo inoo soo jeedin doona macalinka cilmiga bulshada een, xasan maxamed xuseen macnaha soo dhawow waa ku dhowaay waa maadsanta maamule dhegeysta su-aasha ugu horeysa waay fasalka shanaad sheeg qaybaha muuqaalka dabiiciga ah ee soomaaliya sheeg qaybaha dab- sheeg qaybaha muuqaalka dabiiciga ee soomaaliya
bismillaah aniga oo magacay saabriin xuseen aadan kana socota fasalka shanaanta hadaa su-aasha jawaabteeda isku day waa buuraha oogada hawdka dhulka sare ee siman banaanada webiyada iyo tagaga
su-aashii la weydiiyey fasalka shanaad jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah
okay weli waxaan ku jirnaa maadadii cilmi- cilmiga bulshada haddana waxaa iskale su-aasha fasalka lixaad ardayda lixaad dhegiina fura sheeg sababta keentay inuu quracu ka sii dabargo-o soomaaliya sheeg sababta keentay inuu quracu ka sii dabargo-o soomaaliya وما بسم الله أنا أبو مقاعي عبد المالك أنا فرح كنت- كنا سعد فسألك شناد لحد هذا سؤال عشان جوابت إذا كنت يا سومالي وحاك سعد حالفين بان الله دقالة دي سكوي هيدا جيت قرع لك دينا بحلو
fasalka lixaad su-aashii la weydiiyey waxay ka sheegeen haaf
fasalka shanaad waa su-aashii labaad dhegiina fura sheeg qaybaha qariidada ay ka kooban tahay sheeg qaybaha qariidada ay ka kooban tahay bismillaah aniga magacii Max- naciim maxamed axmed kana socota fasalka shanaad haddii aan su-aal jawaabteeda isku day waa furaha qaabka qiyaasta ciwaanka ardayadaasi ka socotay fasalka shanaad su-aashii la weydiiyey waxay uga jawaabtay si sax ah
okay waa su-aashii labaad ee fasalka lixaad lixaad si fiican u dhegeysta sheeg noocyada qoysaska soomaaliyeed sheeg noocyada qoysaska soomaaliyeed
bismillaah anigoo cabdiraxmaan xuseen cabdulaahi xalna kana socda fasalka lixaad gaar ahaan gaar ahaan degmada baardheerees haddii aan su-aasha jawaabteeda isku dayo waa qoys qoys qoys kalluumaysato qoys beeraley ah qoys xoolodaqata iyo qoys magaalo
ardaygaasi ka socday fasalka lixaad su-aashii la weydiiyey jawaabta ka bixi waa jawaab sax ah halkaasi waxaa noogu dhammaaday maadadii cilmiga bulshada haatanna waxaynu gudagalaynaa maadada ingiliishka su-aasha waxay ku bilaabanaysaa fasalka shanaad Een, waxaana soo jeedinayo anigoo ah sayid cali xaaji xasan ama maamulaha iskuulka jaalasiyaad primary school waxay u dhacaysaa su-aasha sida tan list the colors you have learned list the colors you have learned
bismillaah anigoo magacayga yaa raxma aadan axmed kana socda fasalka shanaad haddii su-aasha jawaabteeda isku daya waa blue white yellow green green black brown orange
ardayada ka socotay fasalka shanaad su-aashii la weydiiyey waxay ka jawaabtay waxay uga jawaabtay si sax ah su-aashan waa su-aal ingiliish ah fasalkuna waa lixaad su-aashana waxay u dhacaysaa sida tan we say dash when we do mistake. We say dash when we do a mistake. waa su-aal meelaha bannaan buuxi ah meelaha bannaan ad buuxinaysaa meesha daashaan dhahaya
excuse me anigoo magacayga dimaal gaadan faarax kana socda fasalka lixaad haddaan su-aashan jawaabteeda isku day waa excuse me su-aasha la weydiiyey fasalka lixaad jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah su-aashan waa su-aal ingiliish ah fasalka labaad su-aashoodii labaada ingiliishka weeye waxay u dhaceen sida tan we say dash when a person give us a gift
bismillaah anigu waa magaca cabdicays ilihas kala soo ah fasalka shanaad su-aashaas jawaabteed haddaa isku dayay waa thank you
kusoo celi thank you maxaa waay thank you
fasalka shanaad su-aasha la weydiiyey waxay ka bixiyeen jawaab sax ah class It is second question of English language. Listen carefully. The question is the opposite of countable. Countable. The, op the opposite of countable.
بسم الله أنا هو مقع عبد المالك هذا فرح كان سعد فتلك الأحد الداس أنا جاوبت اسكو دي وأنكونتبل
su-aasha la weydiiyey fasalka lixaad waa jawaab sax ah waxaa halkaasi noogu dhammaaday maadada ingiliishka haatanna waxaan ku soo dhawaynayaa macallinka technolojiga macallin mawliid soo dhawow macallin waa dhawaay bismillaah halkan waxaan ka gudgelaynaa maadada technolojiga waxaanu ku hormaraynaa fasalka shanaad su-aasha koowaad waxay leedahay bangiyadu maxay keydiyaan sheeg waxyaabaha ay bangiyadu keydiyaan
anuu ah magacay faysal nuur xaaji oo kana socda fasalka shanaad su-aasha waxay u dhacaysaa sidaa tan bangiyadu waxay keydiyaan macaamiisha lacagtooda iyo xogtooda macaamiisha xogtooda iyo lacagtooda
su-aashii la weydiiyey wuxuu ka bixiyey jawaab sax ah
haddana waxaan gudgalaynaa su-aasha koowaad ee maadada technolojiga fasalka lixaad su-aashani waxay leedahay sheeg waxa uu u taagan yahay ama ereyga xog waxa uu u taagan yahay sheeg sheeg waxa uu u taagan yahay ereyga xog bismillaah anigoo cabdiraxmaan xuseen cabdulaahi xalin haddiyaan su-aasha jawaabtay isku day waa xogtu xogtu waa macluumaad macluumaad xogtu waa macluumaad ceelina oo aan la shaydhi oo aan la shaandheynin
su-aasha la weydiiyey fasalka lixaad waxay ka bixiyeen jawaab sax ah haddana waa su-aasha labaad ee maadada technolojiga fasalka shanaad su-aashani waxay leedahay waa maxay qoraalku waa maxay qoraalku
anigoo magacayga yahay axmiid maxamuud oo ka socda fasalka shanaad hadaa su-aashaas jawaabteeda isku dayo waa qoraalku waa fahamka waa fahamka cashirada qoraalku waa fahamka cashirada wixii la mid ah iyo wixii la mid
ardaygaasi su-aashii la weydiiyey waxa uga jawaabay si aan sax ahayn
lixaad ee maadada technolojiga waa su-aashiin labaad dhegeysta dhegaha fura sheekh qaybaha xogta sheekh qaar ka mid ah noocyada xogta
bismillaah anigoo cabdiraxmaan xuseen cabdulaahi calin haddii kana socda fasalka lixaad haddii aan su-aasha jawaabta isku dayo waa sawir qoraal tiro cod ama dhawaaq
su-aasha la weydiiyey fasalka lixaad waxay ka bixiyeen jawaab sax ah
bismillaah haddana waxaan gudgalaynaa maadada xisaabta waxaanu ku hormaraynaa fasalka shanaad su-aasha koowaad waxay leedahay soo saar taranta tirada adiga oo aalad xisaabeed isticmaalayn soo saar taranta tiradan adigoo aalad xisaabeed isticmaalayn kow siddeed boqol iyo konton lagu dhuftay kun siddeed boqol iyo konton lagu dhuftay kun
aalad xisaabeed waxaa laga wadaa micnaha adoon kolkoleetar iyo moobeel iyo waxaas isticmaalaynin maskaxdaada iyo jaasasada isu muuradda su-aasha la weydiiyey oo xisaabta ahayd fasalka shanaad waa jawaab waxay ka bixiyeen jawaab sax ah
Eh, haddana waxaan gudgulaynaa maadada xisaabta fasalka lixaad su-aasha koowaad waxay leedahay soddon iyo siddeed laga jiray bil furan toban iyo shan lagu daray toban lagu daray shan bil xiran lagu daray labaatan iyo shan lagu sii daray labo waxay la mid tahay
bismillaah anigoo cabdiraxmaan xuseen cabdulaahi xalin haddii aan su-aal kana socda fasalka lixaad haddii aan su-aal jawaabta isku dayo waa soddon iyo shan su-aasha la weydiiyey fasalka lixaad jawaabta ka bixiyeen waa jawaab sax ah
haddana waa su-aashii labaad ee fasalka shanaad waxay leedahay u duub kunka ugu dhow tiradan u duub kunka ugu dhow tiradan waa saddex eh, saddex boqol konton iyo toddoba kun laba boqol lixdan iyo shan waxaad u duubaysaa kunka ugu dhow
jawaabta ay ka bixiyeen fasalka shanaad waa jawaab sax ah
haddana haddana waxaan gudgulaynaa su-aashii labaad ee fasalka lixaad waxay leedahay sagaashan iyo shan laga jaray afartan iyo shan laga sii jaray labaatan lagu daray konton laga sii jaray soddon waxay la mid tahay
bismillaah anigoo ku bilaabay magacayga aadan cumar aadan su-aasha jawaabteeda isku dayo waa konton
Een, waxaynu maraynaa gunti iyo gabagabadii Ee, su-aasha u dambeysay waxaa la weydiiyey fasalka lixaad waa xi- waa maadada xisaabta waxayna jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah halka aan ah, halkaasna waxaa inoogu idlaaday ee, tartankeennii khamiislaha ahaa ee u dhexeeya fasalka shanaad iyo lixaad Een, ah, natiijada waxaan ka sugaynaa guddiga ayaa mikrofoonka wargi doona insha allah Ee, waxaynu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii maanta tartanka wuxuu u dhexeeyey fasalka shanaad iyo fasalka lixaad fasalka lixaad een, waxaa la weydiiyey maadada tarbiyada way ka wada jawaabeen fasalka ee lixaad maadada carabiga way ka wada jawaabeen sayniska hal xabay ka jawaabeen halna haafay keeneen soomaaliga waxay keeneen way ka wada jawaabeen cilmiga bulshada hal su'aal bay ka jawaabeen su'aalna haaf ayay keeneen ingilish way ka wada jawaabeen technology way ka wada jawaabeen xisaab way ka wada jawaabeen fasalka shanaad imow een tarbiya way ka wada jawaabeen carabi way ka wada jawaabeen saynis way ka wada jawaabeen soomaali way ka wada jawaabeen cilmiga bulshada way ka wada jawaabeen ingilish way ka wada jawaabeen technology hal su'aal ayay garteen su'aasha kalena way garan waayeen xisaab way ka wada jawaabeen guud ahaan fasalka sh- lixaha waxay keeneen soddon fasalka shanaadna waxa ay keeneen soddon dhibcood halkaasna waxay ku galeen barbar dhac sidaa daraaddeed labada fasalba waxay keeneen dhibco isku mid ah waxaana halkaas aan ku soo gebagabaynaynaa tartankeenii khamiislaha ahaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi fasalladaa la kala aada galaasyadana kala geeya insha allah
barqadi ninkii baar fadhiisto beeniyo sheeka baafinaayo barqadi ninkii baar fadhiisto beeniyo sheeka baafinaayo gajiyow bakhtiyo basaa